xubnaha baarlamaanka kumeel gaarka ee soomaaliya waxaa jirta taniyo intii xarunta kumeel gaarka ee soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada muqdisho lala eegtay hoobiyaasha in markaasi ay taasi keentay dibudhacyo fara badan oo ku yimid kulamadii xubnaha baarlamaanka kumeel gaarka ee soomaaliya ee uu ku yeelan lahaa magaalada muqdisho waxaana arrintaasi dhinac socday warar sheegayey in mas-uuliyiinta baarlamaanka kumeel gaarka ee soomaaliya ay baadi doonayaan amaba ay daydayayaan dhisme markaasi uga habboon mid ka haatan xarunta u ah kaasi oo gabaad u noqda amaba u noqda gabaad markaasi ay ka galaan hoobiyaashan lala bartilmaameedsanayo arrimahaasi ayaa waxaan wax ka weydiiyey guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe
arrintaas waa jirtay maalamo badan baarlamaanka ma fadhiisanin inkastoo runtii marar badan saxaafad i weydiiyeen oo aan u sheegay sababaha maaragtay loo fadhiisan waayo runtii baarlamaanka waxaa jirtay labaano badan inay shaqada dibadda iyo samanaari ay kala aadeen horeyna og tahay jabuuti marka laga soo noqday baarlamaanka ma wada imaanin labaano badanaa maqanaa marka coolamkoodan runtii debi bu ahaa waa fiicnaa laakiin markii dambe waxaa dhacday dad la xirimeeyey ka badan samanaar iyo shago dibadaha inay kala aadeen markaasaa oo aniga maaragtay maadaama la dareemi karay magaaladeena deganaashaheeda iyo dad xildhibaano badan hataa waxaa jirtay deegaanada ay deganaayeen dadka ka dhaxeen oo ilmahooda iyo ku mashquulay marka waxaan siiyey maalamo fasaxa oo maaragtay in aan xildhibaanada maqan noo soo noqdaan oo arrimahan kalena maaragtay problemaadka jirana bulshada lala qiirsado daraadeed yaan hooga fasax yar siiyey marka khamiis kasta runtii waxaa marka shiri jiray khamiista dhowdi marka laga reebo guddoomiyaasha guddiyada iyo guddoonka baarlamaanka iyo xafiiska baarlamaanka iyo ayaa shiri jiray si maaragtay howlahaasi joogta ay ku wadaan marka insha allahu haddana khamiista had saa dambena waxaan rajaynayaa guddoomiyaashii guddiyada iyo guddoonka baarlamaanka iyo xafiiska waa shiri doonaan isla markaasna waxaan rajaynayaa in shirkii baarlamaanka la ilaamiyo shirkaas markii qabsoomo
gudoomiye waxaa laleeyahay dibudhaca ku yimid kulamadii baarlamaanka iyo sababaha kulamadii baarlamaanku ee ay u baaqdeen inay tahay kadib markii ay la soo deristay cabsi ka dhalatay hoobiyaashan ee lagu tuurayo xarunta baarlamaanka meel gaarka ee soomaaliya arrintaas runtii way way dhacday in baarlamaanka madaafyo lagu tuuray shirkii ugu dambeeyey shan iyo labaatankii bishii lasoo dhaafay markii miisaaniyadii maalintii la ansaxinayey shirkaas shirka ka horreeya waxaa lagu ansixiyey ku dhaqankii shareecada islaamka maaragtay arrintaas ayaa marka runtii dadka dawladda kasoo horjeedo oo al-shabaab hormuud ku yihiin ayaa waxay aada ugu xumaadeen ku dhaqanka shareecada islaamka markuu baarlamaanka baasmareeyey oo si maaragtay aan loo kala harin oo ansixiyey arrintaas oo marka ayaga bulshada been lagu sheegi jireen ayaga oo runtii diintana meel ku dhac badan ku sameeyey waxyaala diinteena xaramaysa ku dhaqmaayo oo runtii aanu aaminnahay in falsafadooda ay tahay ma diinta islaamka bulshada caalamka looga horkeenayo dhaqankas ay ku socdaan aan ahayn ma diinta islaamka maaragtay lagu tixgelinaayo ama yani dhaqankan ay raali ku yihiin marka baarlamaanka arrintaas dhibaato weynaa kala kulmay waa xaruntii waa maaragtay waa la xabadeeyay madaafyaa lagu tuuray inkastoo baarlamaanka markuu soo kala tagay kadib arrintaas ay dhacday oo dad shacbana meel meesha ku gaareen iyo booliiskii meesha joogay dad ka mid ah marka arrintaas marka waa dhici kartaa haddii meel madaafiya ka socoto in shir ku qabsoomaynin isla markaasna baarlamaanka waa run in maaragtay xaruntii wax ka bedelay runtii meel meeshii kaga haboon la habeeyey marka taas ma aha sababta hadda shirka oo qabsoomi waayey arrintaasi way dhacday waana jirtay in baarlamaanka arrintaas loola dagaalamay lagu habadeeyay laakiin arrintaan kuu sheegahay daraaddeeda ayaa maalamo yar kadib yaan fasaxa yaan baarlamaanka yar galay maalamo yar dagaalkiina waa soo xoogaystay laga soo bilaabo maalintii baarlamaanka la habadeeyay kadib marka dadka badana waxay deganaayeen xildhibaanada magaalada muqdisho saxgaan umada galay ayagan ilmahoodi iyo way galeen xaqiiqadii dhibaatadaa saameyn waa ku yeelanaysaa ilan baarlamaanka hay-ad dagaal ma aha waa hay-ad maaragtay nabadeed waa hay-ad maaragtay uqaabilsan shuruucda maaragtay dejintooda iyo dabagalka xukuumadda iyo waa hay-ad sharciyeed maaha hay-ad hubaysan oo dagaalamayso marka haddana yani amaan ahaan hadda waa shirka waa qabsoomi karaa eriyada baarlamaanka maaragtay loo diyaariyay waa meel lagu shiri karo marka taas looma kala maqana kala maqanaashiin hadda waa soo noqdeen mudirigaanfasaxa waa noo dhamaatay marka insha allahu khamiista laga bilaabana waxaana ilaamin doonaa maalinta shirka ugu horreeyay la qaban doono maadaama mooshin uu u yaalo hataa baarlamaanka maaragtay oo ku saabsan arrimihii maaragtay heshiiskii habeenta banda oo soomaaliya iyo kenya xukuumadahooda saxiixa ay soo kala qaateen arrin ay kusoo maaragtay heshiiyeen heshiiskan wuxuu horyaala baarlamaanka marka sidaas daraaddeed baarlamaankana fasax caadi kuma jiro shirka waa qabsoomi doonaa maalmaha soo socda haddii aan la ilmo laakiin waxaa jirta ka sokow hubiyaashan lagu tuurayo in ay dhacday in xubnaha baarlamaanka qaarkood ayba ka tageen dalkii cabsi ayay markaasi ka qabaan dagaalada soconaya iyo hubiyaashan lagu tuurayo taa miyaana keeni karin in hoos dhac uu ku yimaado ee kooramkii uu ku furlimi lahaa kulanka baarlamaanku
horta hadda dad cabsi la maqan oo anigu sidaas ku ognahay ma jiro sidaad og tahay baarlamaanka jabuutia lagu soo mideeyey ka hor xildhibaanadii baarlamaanka hore ka tirsanaa weligooda fasaxa ma qaadan afar sano ku dhawaan way shaqaynaayeen marka arrintaas waxaa dhacday duruufaha dalka inay maaragtay weligooda ay ku waayaan inay fasax galaan baarlamaankana dastuurkeena wuxuu qabaa hadday federaalka kumeelgaarka ah wuxuu qabaa in kala fadhiyada sanadkiiba sideed bilood la shaqeeyo afar biloodna fasax la galo marka weligoodii fasaxaas markastoo la gaaro waxaa maaragtay xildhibaanada ugu deegaayeen inay shaqeeyaan duruufta jirta awgeed marka xildhibaanada runtii laguma cadiidin karo marka inay fasaxa qaataan oo meelo aadaan duruufahaa jira awgeed marka haddana arrimahaas daraadooda markii shirkii nairobi laga jabuuti laga soo kala tagaayay aniga waxaan ku dhawaaqay maalamo fasaxa ah in maaragtay ilaa deegaankeen iyo armeyn laga xabeynaayo marka xildhibaano waxaa jira hataa fasaxii ka dhamaaday oo aan soo noqon oo arrimaha ogo maaragtay arrimihii ku dheeraaday taasna hadda waa ilaamiyey waxaan idhi xildhibaan kasta waxaa laga rabaa inuu soo xaadiro hadda muddadan hadda maaragtay khamiista shirka la ilaamin doono inay dhammaantooda soo xaadiraan shan iyo tobanka bishaan xildhibaanada waxaa maaragtay hadda looga baaqay lagu wargeliyey dhammaantooda inay yimaadaan haddana weliba maaragtay caawana waa ugu celinaya anigoo ka faa'iidaysiinaayo fursadda maaragtay aada istiiseen idaacadda hool afriga idinkoo ku mahadsan haddana waa ugu baaqayaa in ay soo wada xaroodaan xildhibaanada marka haddana kooramkoodii xildhibaanada hadda jooga saddex boqol oo waxyar dhaban ayaa joogta hadda kooramkoodii kooramka baarlamaanka waa fuul brobalaamka ma taagna insha allahu khamiistana waa ilaamin doonaa in uu maaragtay shirkii muddo dhow loo loo qabto fadhigii baarlamaanka qabsoom qabsoomadiisa waa gartay dhinaca kale waxaad iga warantaa waxaad la socotaa in magaalada muqdisho toddobaadyadii ugu dambeeyey dagaalo xoog leh ay ka socdeen bal waxaad iga warantaa cabsida aad ka qabtaan in dagaaladaasi ay markaasi si aada u saameeyaan kulamada baarlamaanka oo ay keenaan inayba dhici weyso kulan uu isugu yimaado xubnaha baarlamaanku
runtii dagaalada aada iyo aadaan ugu xunnahay ummadda soomaaliyeed oo la barakicinayo dhiigeeda la daadinayo muddo maaragtay labaatan sana ku dhawaad ayaa marba waxaa lalahaa halkii haddaa la helay waa dhow yahay waxyaalo badanana soo maray mar waxaa jiri jirtay in kooxooyin la isu dagaalo qabiil la isu dilo jabhado maaragtay kala noonoco inay dalka ka abuurmaan wixii dhan hadda waa laga soo gudbay waxaan islehayn marka wixii ugu dambeeyey khilaafaada waa la dhameeyey hadda waxaa noo caddaatay ummadda soomaaliyeed iyo caalamkana ay wada arkaayaan in dalkii faragelin shisheeye ay timid dad shanta qaaradood ka kala yimid oo noocyo kasta isugu jiro in ay maaragtay dhalinyaro soomaaliyeed maaragtay shaksiyaad soomaaliyeed kamid ah intay kula soo heshiiyeen in dalkan laga dhigo meel u ah hooy u ah dadkii adduunyada qaska ka waday oo magacyo badan kala hugun oo ayagana afkooda ku qirteen inay yihiin dad caalamka kasoo uruuray oo soomaaliya xarun ku wada dhigtay si soomaaliyana ay u baabi'iyaan adduunyada kalena ay ugu duulaan soomaaliya ayaga afkooda ku qirtay oo maaragtay
dabcan islaamiga ee la dagaalamaya dawladda kumeel gaarka ee soomaaliya mawqifkoodu waa uu cad yahay oo waxa ay sheegeen in ay u dagaalamayaan sidii dalka soomaaliya loogu dhiqi lahaa shareecada islaamka dhawaanna waxaan la soconaa in baarlamanku uu ansixiyey sidii qaraar go-aan ku baaqayay in shareecada islaamka lagu xukumo dalka laakiin ilaa iyo hadda arrintaasi ma aysan noqon mid si dhaba u dhaqan gasha arrimaha ay sidaadka idinkugu dhalilayaan ka mid ah marka maxaa keenay in lagu dhaqmi waayo oo amaba la fulin waayo go-aankii baarlamanka
arrintaas runtii sida afka laga sheegaayo iyo siday aaminsan yihiin ayaa iswa yaana iswaafaqsanayn shareecada islaamka marka hore ahdiga federaalka noo qornaa wuxuu qoraayay in wixii shareecada islaamka ka hor imaanayo haddii lagu daro shuruucda dalka ay tahay waxba kama jiraan ayuu caddaynayay haddana mar labaad markii la madoobay dadkii dawladda kasoo horjeeday la wada madoobay isbahaysiga ee r s iyo dawladdii kumeelgaarka ahayd la isku soo daray madaxweynena weliba nasiib u yeesheen in isbahaysigii hogaamiyahooda loo doorto si xal loo gaaro tanaasulaad badan maaragtay aanu samaynay waxaa la lahaa wixii dhibaataana way dhammaanahayaan shareecada islaamkana si maaragtay shakiba meesha ugu baxo waa tii xukuumadan ay soo jeedisay baarlamaankana uu ku raacay madaxweynahan uu saxiixay oo maanta maaragtay cid soomaaliya oo arrintii diidayna la waayey haddii shareecada islaamka ay rabaan oo waxay afka ka sheegaya ay run tahay taasay nooga hambalyeyn lahaayeen waana nagu saacidi lahaayeen marka taas waxay caddaynaysaa inay iyaga raabin rabin shareecada islaamka in lagu dhaqmo oo ujeedadeeda ay tahay in maaragtay markii hore shacabka sidaas lagu qaldaayay wixii aan maaragtay sheegi jirnayn ay soo baxeen in ay kasoo horjeedaan diinta islaamka iyo shareecada ku dhaqankeeda waana caddahay arrintaas sababta waxaad ku garanaysaa mar allaal markaan sharcigaas ansixinay ayaa dagaalkii lasoo xoojiyay xaruntii baarlamaanka bartilmaameed laga dhigtay waxaadna og tahay shareecada islaamka waxay diidaysaa in maaragtay qof islaam ah ama bani aadamba xag la-aan la iska dilo ayay xaramaysaa oolihiis ay xaramaysaa ayagana taasay ku dhaqmahayaan haddii shareecada islaamka yacni la go-aansaday la bilaabo fulinteeda kow waxaa dambiilo ah oo qisaas mutaysanaya dadkan dadka leynaayo intay wejiga soo xirtaan ama wejigooda furan yahay yacni iclaaminaayo dilka iyo dagaalka in lasii wado kulligooda waxay noqonayaan dad qisaas iyo dil mutaysta yay noqonayaan marka sidaas daraaddeeda ma ogola in shareecada islaamka lagu dhaqmo in diinteeda iyo sharafteeda la ilaaliyo ma ogola taasna waa caddahay ayagaaba wada dambiiliyaal ah oo shareecada islaamkana ku xadgudbay marka haddana sidaas kagama harayno insha allahu shareecada islaamkana sidii loo maaragtay go-aankeeda loo qaatay bay noqonaysaa dalkana waa lagu dhaqayaa weligeenna khawaarijiinta marmar sidaas waa usoo bixi jireen muslimku waa dhibi jireen weligoona ayagoo guulaysta lama arkin waana burburayaan insha allahu ummada soomaaliyeed sharafteeda iyo horumarkeedii waa gaari doontaa wax yar ha la dulqaato insha allah waxaan rajaynaynaa waxaan oo kala tagay oo taariikh noqday ayaa la arki doonaa haddii aan leenno kaasina dhegaystayaal waxa uu ahaa guddoomiyaha baarlamanka kumeel gaarka ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe